howlgalkii shalay oo bishu ay ahayd labada ay ahayd ka dhacay magaalada buulamareer gobolka shabeellada hoose iyo golweyn cadowga ummadda soomaaliyeed kooxda al-shabaab waxay soo weerareen ciidamada halkaa deganaa ururka labaatan iyo lixaad ee guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ururkii iska caabin buu sameeyey isaga iyo ciidankii amisom ay iskaashanayeen guul lama filaan ah oo ilaahay loogu xamdiyo baa meeshaas laga gaaray cadowgii wuxuu marka hore kusoo weeraray meeshaas afar baabuur saddex baabuur baan leeyahay oo qarax ah hal baabuur baa afaafka hore soo gaaray ee xerada laakiin qofna kuma dhiman dhaawac yaroo fudud baa ka soo gaaray ciidankii ilaalada ahaa labadii baabuur oo kalena mid walba waxaa lagu qarxiyay meel u jirta ilaa boqol mitir ilaa laba boqol oo mitir markay soo marayaan yaa dabka la suray dabadeedna waa qarxeen waa la ogaa inay ayagu markay soo weerartamayaan ay qaraxdeen iska soo hormariyaan xogtoodana horaa loo hayay oo shacabka soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah oo geesiyiinta ah ciidamada la shaqaynhayay